awoodda kooxaha argixisada ayaa kor u kacay kadib markii qaar ka mid ah dalalka carabta ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah waxaana hal mar warbaahinta caalamka qabsaday falalka naxdinta leh ee ka baxsan bani aadamnimada oo ay geysanayaan kooxahaasi gaar ahaan kooxda daacisha ee ka jirta dalalka siiriya iyo libiya xeelleerayaasha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida fekerka xagjirnimada uu ugu dhex faafayo muslimiinta dhexdooda haddaba shaafici macalin axmed oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilowdeen kooxaha mayalka adag ee islaamka dhexdiisa iyo waxa ay aaminsan yihiin waxa uuna ku jawaabay sida tan waxay soo bilowdeen xilli aada u horeeya waxaana ugu horreeyay ama ay soo argagixisano bilaaba ama fikirka mutadarifka bilaaba waxay ahayn qola lagu magacaabo khawaarij qoladaasoo soo baxay xilligii khilaafadii amiirulmu'miniin cali bn abi taalib oo qolo waxay ahaayeen afkaar xag jir ah aaminsan oo munxarifiina afkaarta ay aaminsanayn waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ay ugu horeeyaan cali ibnu abi taalib oo markaasi aqbalay heshiiskii isaga dhex maray iyo saxaabada kale oo la dagaalamaysay aqbalay in ay yihiin dad gaalo ah oo fikirka takfiiriga meeshaasi ayuu kasoo bilowday oo ah xag jirka ah nimankaas awasala kabacdi fikirkii wuxuu noqday wuu hor wuu tadawuray qaab kitaaba ah ayaa rag usoo bandhigeen ilaa uu soo gaaro qarnigii labiyo tobanaad kala barkiisii dhulkan loo yaqaan najdi uu soo gaaro oo rag ka soo baxay ay fikirkaasi ay u turjumeen ayaguna dhan tadbiiq ah ama ay soo bandhigeen oo ay fal ahaan usoo bandhigeen nimankaas asala kooxdaasna waxaa hogaaminayay sheekh lagu magacaabo moxamed cabdilwahaab oo soo baxay qarnigii labiyo tobnaad ee hijriga kale barkiisii ka soo baxay magaal dhulkan la yidhahdo najdi ee dalka maanta loo yaqaano ka tirsan sacuudi carabiya marka fikirka xaggaas xilliga taariikhdaasu leeyahay musalsalka ah oo xiriirka ayuu leeyahay wuuna qoran yahay waa fikir qoranoo kitaaba ku qoran kitaabbaan lagu soo bandhigaa waana la darsaa madaarista wadamada muslimiinta qeybo ka mid a lagu dhigaa jiilal buuna soo saaraa waana fikir marka taariikhdaas leh waxay aaminsan yihiin fikirkaas hadda aan sheegnay oo raggaasi ay kitaabada ku qoreen oo ah dadka muslimiinta ah ayagu markaasi ay isla aaminsan yihin dadka saxan keliya inay yihiin oo fikirka islaamka oo saxiixa ah waxaystay keligood inay yihiin dadka muslimiinta ah ee kasoo harayna ay u qeybsamaan dad faasiqiin ah iyo kuwa gaalo ah oo markaasi ula mucaamalaan mucaamaladii mucaamaladii islaamka ay dadka gaalada ay idhahdeen mucaamalad loogala mucaamalayay mid xataa ka duwan ay ugula mucaamalaan oo dadkii ay dhiigoodii banaystaan maalkoodii banaystaan waxyaalo fara badan ay ku sameeyaan oo wax maanta aan arkayno oo qaraxyada ah fikirkaasa u asala oo kitaabadaasi ku qoran qaar ka mid ah culimmada islaamka ayaa rumaysan inay jiraan waxyaabo sababay inay abuurmaan kooxaha argixisada ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ahi iyo dadka aan ahayn intaba cabdisalaam macalin cabdilaahi oo ah cilmi baare soomaaliyeed oo degan waddanka masaarida ayaan weydiiyey asbaabaha keenay in fekerka xagjirnimada uu baaho siyaabaha ay u samaysmaan kooxahaasi waxaa lagu soo aroorin karaa sida tan kow horta midi waa mid la xiriirta mabaadi iyo aragtiyo xilli hore ee hirgashay oo ay tex raacayaan oo ay rabaan inay hirgeliyaan waa midda koowaad midda labaad oo keenta inay samaysmaan dalalka muslimiinta dhexdooda ka samaysmaan ayaa waxay tahay had iyo jeerna uu usoo noqnoqdo falalkaasi ay samaynayaan iyo samayskoodaba waxa weeyaan dalalka muslimiinta ah madaxdooda gaar ahaan kuwa carbeed ee nidaamyada iyo maamulada iyo madaxda ka jirtaahi ma ahan kuwa ku yimaada rabitaanka dadka deed marka waxaa timaada madax iyo dadkii isdiidan deed marka dhallinyarada aan sayn beri awoodin inay aragtidooda iyo waxa ay doonayaan inay qaab nabadgelyo ah kusoo gudbiyaan ay dadka ka dhaadhiciyaan waxa ay doonayaan ayaa waxay door bidaan inay si sahlan arrintii iskugu dayaan inay uga takhallusaan oo ah in ay dil iyo dhac ay arrintii ay ku faafiyaan midda labaadi waa taas tan saddexaad oo la oran karo ayadana way samays samayskooda way ka qayb qaadataa waxa weeyaan dalalka dowladaha waaweyn ee raba in ay dalalka aan awoodda lahayn in ay uga faa'iidaystaan qaab siyaasadeed qaab dhaqaale oo isballaarinta wada waxay had iyo jeer ka qayb qaataan inay samaysmaan kooxahaasi ururadaasi ee argagixisadaah inay samaysmaan ayay ka qayb qaataan marka hore way fangareeyaan tababaro aad u heer sarreeya ayay siiyaan deedna waxay yidhaahdaan hadhow adinkaa ka takhallusi doonee bal horta sameeya si fadqalalo iyo dhibaato wadamadaani ay uga abuurmaan mase awoodaan inay dib u tirtiraan dhinaca kale weerarada ay geysaan kooxaha argixisada ee dagaalka kula jira qaar ka mid ah dowladaha islaamka iyo reer galbeedka ayaa adeegsada xeelado ay ka mid yihiin inay isku qarxiyaan dadka taasoo ay ku adkaatay dowladaha qaar inay ka hortagaan arrinkaasi haddaba axmed cumar xanafi oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilaabatay in kooxaha islaamiyiinta ay isku qarxiyaan dadka kooxahan hadeer dagaalama waxaa la odhan karaa oo hubka qaaday wixii gumaystaha markii laga baxay oo dalalku ay xorriyado ay qaateen oo madax kale ay dalalkii la wareegeen xilliyadaa ayay bilowdeen oo qaab ku bilaabmeen waxay ahayd masalan dowladahan carbeed oo kale sida urdun iyo masar iyo dalka suuriya la yidhaahdo waatay dagaal la galeen yuhuudda oo israa'iil macnaha xilligu marku waa kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii dagaalkaasoo markaa lagu jabay oo tiro gaaraysa shan iyo toban kun ilaa labaatan iyo shan kun meelahabaa dowladaha carbeed saddexda ah ee kaga dhintay dagaalka siddeed boqol meelaha masaarida bay kaga dhinteen maadaama marka niyajab uu ka yimi xaggii dowladihii carabta oo ay dagaalka waxba ka keeni kari waayeen oo oo israa'iil macnaha barnaamijkooda meel ay saari kari waayeen go-aan waxay ku gaareen ururada islaamiga ah in markaa la helo kooxo inay inay dagaalamaan diyaar u ah oo dagaalada ay ka qayb galaaniin oo iyagu booskii buuxiyaan oo ceebta ummadda usoo hoyatay ummadda ka qaad aragti noocaasi aamineen laakiin farsamo kale ayaa loo helay oo qolyaha si laysu dhaafiyo ah waxaa la sameeyey waxaa la furay urur meeshii ahayd xagga iyo afghanistan in loo diro oo wixii toddobaatanaadkii ka dambeeyay dhammaadkiisi ilaa sideetamaadkii dagaalo tobana toban sano meelaha socday ayaa dadku loo jihayay marka oo xaggaas oo maraykan iyo carabtuba ay danaynaya marka in rushyan ama dowladaha ruushka lagu jabiyo saa darteed waadima wadaadadii gruubka xag kasoo dagaal waxay ogaadeen in jihaadka iyo barnamij halaa ka socday buu ahaa barnaamij manaha danaha maraykanka lagaga shaqaynayo israa'iil in lagu badbaadinayo kadibna go-aan waxay ku gaareen inay la dagaalamaanin maamulada ka jira dowladaha carbeed oo yidhahdeen cadowga suke waa in lala diriraa intaan cadowga she lala diririn aragti noocaaso kale ah ayay aamineen saasayna ku shaqaynayeen muddo dhallinyarada aaminaysa in isqarxintu ay diin tahay ay soo badanaysaa gaar ahaan dadka soomaalida marka sidee ayaa loo yareen karaa in fekerkaas dhallinyarada laga dhaadhicinayo oo ay aaminayaan hadday isqarxiyaan oo xitaa dad muslimiin ay laayaan inay diintu ay ka mid tahay oo janno ay gelayaan fikirkaas oo aad usoo xoogaysanaya guud ahaan wadamada islaamka aragtidaas waxaa lagula dagaalama isqarxisku waa wax ka dhasha qofku qofkan uu isku qarxinayo ama gruubkan uu isku qarxinayo waxa uu ka aaminsan yahay marka waad marka waxaa raba xagga fikirka iyo dadka inay dad muslimiin qofka laga dhadhacsiyo inayan dadkan waxay way gaaloobeen laleeyahay inayan gaaloobeen loo cadayo markii qadiyadda dhinaca laga daaweey ayaa qaraxa xal loo heli karaa laakiin qaraxa kaliya haddii lagu mashquulo iyadoo aan lagu la fiirin waxa buwaagta ku qoran kutubta ku qoran waxa weeye oo raggaan waxay ictimaadaan kutub hore usoo jirtay oo ibnu taymiya uu lahaa oo kale waxay ictimaadaan kutubtii maxamed cabdiwahaab oo kale waxay ictimaadaan kutubtii ama waxa weeye ku tiirsan yihiin kutubtii sayid qudbi uu qoray oo kale waxaa jira kutub kale oo la qoray oo ragga haddeer nool ay qoreen ilaa su-aalaha kutubtaa ku qoran laga jawaabo oo xal loo helo oo waxa weye culamada muslimiintu ay usoo jeestaan lagama ma jawaabi karo baan is leeyahay ama laguma mashquuli karo arrimahan xal loo heli mayo baan leeyahay arrimahan isqarxinta ku saabsan si kastaba ha haatee xeelleeryaasha ka faallooda arrimaha kooxaha argixisada ayaa rumaysan dowladaha caalamka gaar ahaan dowladaha islaamka inay ka gaabiyeen la dagaalanka kooxaha argixisada ama inay dhinac mareen dhabaha saxda ah ee lagu ciribtiri karo haddaba shaafici macalin axmed iyo axmed cumar xanafi oo labaduba ah xeelleeryaal ka faallooda kooxaha islaamiyiinta ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi wadamada muslimiinta madaxda nidaamyada ka jira ee dictatoriga arrimaha ay samaynayaan dadka dhallinyarada ah oo mutadayiniinta ku samaynayaan oo ah falalka ciqaabta ay ciqaabayaan xabsiyada ay ku ciqaabayaan ayaa waxay soo saaraysaa jiilal fara badan oo fikirkaasi inta xanaaqa inay u turjumaan fal u turjumaan ayaa keenaysa marka fikirkaas marka looga hortegi karaa in asbaabahaasi laga takhaluso iyo oo waxaa asbaab sababka laga takhaluso waxaa ka mid a in madaxda dictatoriyiinta ay falalka ay sameeyaan inay meesha ka baxaan wadamada muslimiinta nidaamkooda horta isbedelo oo nidaamyo ku dhisan islaami ku dhisan oo dadka muslimiinta ahi tixgeliya oo dictatoriyiin aan ahayn in horta wadamada muslimiinta nidaamyadoodii ay noqdaan oo nidaamkii u isbedelo waa sababka koowaado lagu tirtiri karo labaad waxaa ka mid a in fikirkaasi laga joojiyo faafintiisa la joojiyo oo madaarista lagu dhigayo laga hortago fikir kaloo badiiloo saxiixa oo islaamka muslimiintu ay leeyihiinna lagu bedelo waxaa saasaa looga takhalusi karaa waxaan odhan karaa anigu dowladuhu arrinta xal u heli kara dhinac hadda laga ego laakiin dowladaha in fara badani iyaga dantooda waxay bay ku jirtaaba inay kooxahaas abuuraaniin oo ka qayb qaataaniin waayo hadday rabaan kooxahan in xal loo helo masalan ururaa jiro oo waxay ogol yihiin inay si nabada ay u noolaadaaniin waxay ogoleen si nabada inay eh, siyaasadda uga qayb galaanin ururadii haddii aad layso oo la dagaalanto oo xirxirto oo xabsida u taxaabto oo xasuuqdo waxay helayaan gurubyada dagaalamaya ayaa suuq helaya marka haddaan siyaasadda noocaas wax laga bedelin oo caqli caqliga ka duwan aan la keenin waxaan isleeyahay barnaamijkaas waxa weeye dowladahani way ku fashilmayaan xuseen saxnuuni v o a qaahira